xaakinnada cutubka toban iyo shanaad laakiinse wakhti yar dabadeed ayuu samsoon xilligii sarreenka la goosan jiray soo booqday naagtiisii isagoo orgi yar wada markaasuu yidhi naagtayda waxaan ugu tegayaa qowladda laakiinse aabbaheed uma uu oggolaanin inuu u tago oo aabbaheedna wuxuu yidhi sida runta ah waxaan mooday inaad nacday iyada sidaas daraaddeed waxaan siiyey saaxiibka walaasheeda ka yadhi sow kama qurux badna haddaba waan ku baryaaye meesheedii ka qaado iyada markaasuu samsoom iyagii ku yidhi markaan anigu eed kuma lahaan doono markaan belaayo ku sameeyo reer falastiin markaasuu samsoom tegey oo wuxuu soo qabsaday saddex boqol oo dawaco oo intuu qoryo soo qaaday ayuu dabooyinka isugu xidhay oo qoryihiina wuxuu ku dhex xidhay laba dabo oo kasta oo markuu qoryihii dab ku dhejiyey dabadeed ayuu dawacooyinkii ku sii dhex daayey beerihii sarreenka ahaa oo reer falastiin markaasaa waxaa gubtay sarreenkii beeraha dhex tuulna iyo kii weli taagna iyo weliba beerihii saytuunka ah markaasay reer falastiin yidhaahdeen yaa waxa kan sameeyey kolkaasay yidhaahdeen waxaa sameeyey samsoon oo ah wiilka uu kan reer timnaad sodogga u yahay maxaa yeelay isagu wuxuu ka qaaday naagtiisii oo wuxuu siiyey saaxiibkiis kolkaasay reer falastiin yimaadeen oo iyadii iyo aabbaheedba dab bay ku gubeen kolkaasuu samsuun iyagii ku yidhi haddaad sida tan yeeshaan hubaal waa idinka aargudan doona oo dabadeedna waan joogsan doonaa markaasuu aad iyo aad u laayey dabadeedna intuu dhaadhacay ayuu degay dilaacii dhagaxa weyn oo ceeta markaasay reer falastiin intay tageen degeen dhulka yahuuda oo waxay ku dhex firdheen leexii oo markaasay raggii reer yahuuda ku yidhaahdeen war maxaad noogu soo duusheen oo iyana waxay ku yidhaahdeen waxaannu u nimid inaannu samsoon soo xidhno oo ku samayno wixii uu nagu sameeyey oo kale markaasaa dilaacii dhagaxa weyn oo caytam waxaa ku dhaadhacay saddex kun oo nin oo reer yahuudaah ah oo waxay samsoom ku yidhaahdeen war miyaanad ogayn inay reer falastiin inoo taliyaan oo haddaba waa maxay waxa kan aad noogu samaysay oo isna wuxuu ku yidhi wixii ay igu sameeyeen oo kale ayaan anna ku sameeyey iyaga markaasay isagii ku yidhaahdeen waxaannu u nimid inaannu ku xidhno si aannu gacanta kuugu gelinno reer falastiin kolkaasuu samsoon ku yidhi iyagii ii dhaarta inaydnaan idinku idilayn oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen maya laakiinse aad baannu kuu xidhaynaa oo gacantoodaannu ku gelinaynaa laakiinse hubaal annagu ku dili mayno markaasay laba xadhig oo cusub ku soo xidheen oo intay dhagaxii weynaa ka soo bixiyeen ayay kor u kaxeeyeen oo markuu leexii yimid ayay reer falastiin qayliyeen oo intay ka hor yimaadeen markaasuu ruuxii rabbigu aad ugu soo degay isagii oo xadhigkihii gacmihiisa ku xidhnaa waxay noqdeen sidii geed laynan ah oo dab lagu gubay birihiina way ka dhaceen gacmihiisii markaasuu helay daan dameer oo cusub oo intuu gacantiisii fidiyey ayuu ku qaatay oo wuxuu daankii ku laayey kun nin oo samsoonna wuxuu yidhi dameer daankiis ayaan taallo taallo ku dul dhigay oo dameer daankiis ayaan kun nin ku laayey oo markuu hadalkii dhammeeyey ayuu daankii iska xooray oo meeshaasna waxaa loo bixiyey raamad leexii oo markaasuu aad u oomay oo rabbiguu baryey oo wuxuu yidhi adaa samate bixintan weyn gacantayda siiyey anoo addoonkaaga ah dee haddaba ma waxaan u dhimanayaa oon oo ma waxaan gelayaa gacanta kuwa markaasaa ilaah wuxuu kala dilaaciyey meeshii qodnayd oo leexii ku tiil oo waxaa ka soo baxay biyo oo markuu cabay ayaa naftiisii soo noqotay wuuna noolaaday taas aawadeed meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey cayn xaqoore oo xataa maanta waxay ku taa leexii oo isna wakhtigii reer falastiin wuxuu reer binu israa'iil xukumayey labaatan sannadood